أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon dowladda shiicada iiraan ayaa sawaariikh geystay khasaar xooggan ku garaacday magaalada talaabiib oo ka mid ah dhulka yuhuudda xoogga lagu dejiyey ku dhowaad toban askari oo kufaarta afrikaanta ka mid ah ayaa bakhtii dhaawac ku noqday weerar ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose hay-ad fadhigeedu yahay washington ayaa shaacisay in kooxda riddadu ay wajahayso dhabarjab xoogan oo kaga imaanaya howlgallada mujaahidiinta faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgal saacadihii lasoo dhaafay mujaahidiintu ka fuliyeen ee deegaan hoostaga degmada muqokori ee bariga hiiraan mu-asasada almanaar ayaa qabatay xaflad lagu maamuusayey arday dhammaysay qur-aanka kariimka kadib xafladda xarunta mu-asasada degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ka dhacday taa'ib muddo toban sano ah ka tirsanaa maamulka riddada koonfur galbeed ayaa saacadihii lasoo dhaafay lagu soo bandhigay degmada buulufulay ee wilaayada islaamiga baay
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa duhur sabtiha taariikhda hijiriguna ay tahay siddeed iyo tobanka dulxiija kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka ugu doorkanuuna ayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan dowladda shiicada ah ee iiraan ayaa sawaariikh geystay khasaar xooggan ku garaacday magaalada talaabiib oo ka mid ah dhulka yuhuudda xoogga lagu dejiyey haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka cali aadan cabdulaahi caliyare dowladda iiraan iyo maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa weli isdhaafsanaya weeraro kadib duulaankii shalay maamulka yuhuudda uu ku qaaday xarumaha nukliyeerka tehraan sidoo kalena uu khaarijiyey saraakiishii ugu sarraysay milatariga dowladda iiraan wararkii ugu dambeeyey ayaa xaqiijinaya in tehraan ay fariin toosa gaarsiisay dowladaha maraykanka ingiriiska iyo faransiiska iyadoo u sheegtay in haddii kaalmo militari u fidiyaan nidaamka netanyahu ay weerari doonaan saldhigyada ay dowladahaasi ku leeyihiin mandiqada bariga dhexe weeraradii loo adeegsaday gantaalada ee xalay ilaa saake ay tehraan ku qaaday talaabiib ayaa yuhuudda ku abuuray xaaladda rucbi ah iyada oo heegan la geliyey dhammaan xarumaha caafimaadka war ka soo baxay maamulka yuhuudda ayaa lagu sheegay in dhimashadu ay gaartay ilaa saddex ruux halka dhaawacu uu yahay boqol labayo toddobaatan kale sawiro iyo muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetka ayaa muujinaya burbur baaxad leh oo gaaray caasimadda maamulka yuhuudda iyadoo mid ka mid ah gantaalada ay iiraan ku garaacday dhulalka yuhuudda ay haysato si toosa loola beegsaday xarunta wasaaradda difaaca yuhuudda oo ay ka howlgalayeen saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka sahayanada dhanka kale ciidanka yuhuudda ayaa weli sii wada duqeymaha ay ku beegsanayaan xarumaha nukliyeerka iiraan goor dambe oo maanta duhurkii ah ayaana la soo wariyey in qaraxyo waaweyn laga maqlay gudaha caasimada tehraan iyo gobollo kale oo ka tirsan waddanka iiraan mahadsanid caliyare ku dhowaad toban askari oo kufaarta afrikaanta ka mid ah ayaa bakhtii dhaawaca ku noqday weerar ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose waxaa xog dheeraad ah laga helayaa khasaaraha kufaarta afrikaanta lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedkaha degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose dhimashadu waa afar askari oo kufaarta afrikaanta ka mid ah dhaawacna waa shan askari oo kale sidoo kale waxaa jira khasaar hantiyadeed oo kufaarta lagu gaarsiiyey weerarkaasi dhanka kale hiiraan qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha saldhigga booliska riddada magaalada beledweyne ayaa lala eegtay maleeshiyaad murtadiina oo halkaasi ku sugnaa waxaana jira khasaar gaaray cadowga hay-ad fadhigeedu yahay washington ayaa shaacisay in kooxda riddadu ay wajahayso dhabarjab xoogan oo kaga imaanaya howlgallada mujaahidiinta marwaan maxamed ayaa warbixinta warkan haya institute for the study of war oo ah hay-ad qaabilsan daraasaadka dagaalada fadhigeedun yahay magaalada washington ayaa warbixinay baahisay khamiistii lasoo dhaafay waxay ku sheegtay in guulihii mujaahidiinta al-shabaab ay gaareen bilihii lasoo dhaafay ay kala daadiyeen dhabarkana ka jibiyeen maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya hay-ad gaaleedan oo magaceeda loo soo gaabiyo i s w waxay carabawday in mujaahidiintu ay dhowaan la wareegeen deegaanka cilahareere ee duleedka muuqri kadib markii ay ka furamuroojiyeen ayay tiri maleeshiyaadka nabadsugidda ee kooxda gurguuta oo halkaasi ku sugnaa warbixintu waxay tibaaxday in deegaanka cilahareere uu ku fadhiyo waddooyin muhiim ah oo isku xira deegaano ka tirsan bartamaha soomaaliya sida mooqor iyo maxaas oo ka mid ah meelaha dhifta ah ee deegaanadaasi kaga sii harsan gacanta kooxda filla Soomaaliya. Sidoo kale mujaahidiintu waxay la wareegeen ayay tiri warbixintu deegaanka xawaadli oo qiyaasii 39 meel dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Muqdisho taas oo halis gelinaysa kooxda ridada Soomaaliya isla markaana dhaxarsiinaysa cawaaqib amni oo ballaaran sida ay tilmaamtay hay'adda ISW. guulihii ay mujaahidiintu ka gaareen dagaaladii ay kula wareegeen degmada aadan iyo baari iyo deegaano kale oo ka tirsan gobollada shabeellaha dhexe iyo hiiraan ay warbixintu xustay inay qayb ka yihiin howlgallo xooggan ka hortagooduna adag yahay oo geesiyada towxiidka ay ka wadaan gobolladaasi warbixintu waxay kaloo xustay in weeraradani ay baabi'iyeen maleeshiyaadkii lasoo abaabulay isla markaana ay halis istiraatiiji ku yihiin kooxda riddada sidoo kalena ay dhulka la sameeyeen guulihii ay sheegan jireen kii xilligaas oo maraykanku si weyn ugu caawiyay ayay tiri warbixintu la dagaalanka al-shabaaba mahadsanid marwaan faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgal saacadihii lasoo dhaafay mujaahidiintu ay ka fuliyeen ee deegaan hoostaga degmada moqokori ee bariga wilaayada hiiraan cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkan haya khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa lagu gaarsiiyey cadowga allah howlgal qorshaysan oo shalay mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaan dhaca bariga wilaayada hiiraan howlgalkan oo ahaa mid si weyn loo soo qorsheeyey ayaa lagu beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa duleedka deegaanka muure arih oo dhowaan ay dagaal kula wareegeen ciidamada mujaahidiinta waxaana weerarkan shalay ka dhacay duleedka deegaankaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqday ku dhowaad toban askari oo murtadiin ah inta la xaqiijiyey waxay mujaahidiintu howlgalkaasi ku dileen afar askari oo murtadiin ah oo cadowga meydadkooda goobta uga carareen halka lagu dhaawacay labo kale maleeshiyaadkii murtadiinta ee lagu dilay howlgalkan waxaa ka mid ah cabdulaahi cali raage raafey iyo maxamed cusmaan dhicisow sidoo kale murtadiinta lagu dhaawacay howlgalkan waxay kale yihiin shuuriye beenle iyo muuse yuusuf bururey waxayna sidoo kale mujaahidiintu howlgalkan kusoo qaniimaysteen qori r b g ah iyo mid kale oo eeka afartan iyo toddoba ah weerarada barakaysan ee lagu ciribtirayo maleeshiyada murtadiinta ayaa kusii fidaya deegaanada dhaca bariga wilaayada hiiraan waxaana toddobaadyadii aynu soo dhaafnay deegaano hoostaga degmada moqokori ka dhacay dagaallo dhegta dhiigga loo daray maleeshiyaadka murtadiinta waad mahadsantahay cabdiqani mu'asasada almanaar ayaa qabatay xaflad lagu maamuusayey arday dhammaysay qur-aanka kariimka kadib xaflad xaruntaasi mu'asasada ee degmada jilib ka dhacday cismaan axmed uubow ayaa tafaasiisha warkan eegaya mu'asasada tacliimiga ah ee almanaar ayaa dhowaan qabatay xaflad lagu maamuusayey arday xifdisay qur-aanka kariimka kuwa dhammaystay qur-aanka iyo qayb kale oo iyagana dhammaysatay akhrinta iyo qoraalka kadib xaflad ka dhacday madarasada oo ku taalla magaalada jilib xafladda waxaa ka soo qayb galay culimo waxgarad waalidiin maamulka macallimiinta iyo ardayda mu'asasada almanaar sheekh jaamac cabdisalaan ayaa xafladda ka jeediyey kelimad ku saabsaneed barashada qur-aanka kariimka ilaahay baan ku mahadinaynaa subxaana wa tacaalaa xafladdan iyada oo qiimaha badan ee qur-aanka ilaahay ilmaha intaa leeleega soqoradaah ay ay xifdiyeen oo ku qalinjabiyeen waxa weeye waa nicmo ilaahay loogu mahadiyo iyo horumar weyn oo la gaaray oo tusinaya inaannu diyaar u nahay diinta ilaahay subxaana wa tacaala inaan qaadanno baranno aan kor u qaadno go-aankeedii oo miro dhalay ayaa muuqda waxaanu ilaahay ka rajaynaynaa sidaan u rafcinayna kitaabkiisa inuu noo rafcin doono korna yeeli doono siduu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam ina allaha la yarfacu bi hada diina aqwaaman wayadacu bihi aakhariin marka qur-aankani innagu ayuu qiimo iyo sharaf inoo yahay innagu nolol inoo yahay innagu ayuu ina noolaynaya ardayda ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ku saabsanaa culuumta ay ku bartaan mu'asasada almanaar
هي أقوم وقال أيضا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل وهو أيضا حيلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة درست المعاني وحاذيتها فزانت حياتي وجاد العمل منارة حلمي ودار الأمل بها نلت سعي وفوزي اكتمل maamulka muasasada almanaar ayaa ka waramay ujeeddada xafladda iyo tirada ardayda loo qabtay dhammaantiinna waxaan ilaahay idinka baryayaa in miisaankiina xasanaadka ilaahay idin saaro tallaabadii aad soo qaadeen antaa ka gadaal mu'asasada almanaar waa mu- mu'asasa waxbarashadeed waxaa kale jirta munaasabadan hadda aanu joogno waxaa isugu jirtaa sidaa oo hore loo sheegay ee qalinjibin oo qur-aanka arda ka mid ah oo gabdholey ah oo qur-aankii ay dhammeeyeen iyo qaar xifdiyey qur-aanka xifdiyey iyo qaar alqiraa'a walkitaaba ka soo qalinjibisay iyo macad alculuum sharci lilbanaat macad oo lagu baranayo culuum sharciga oo gabdho keliya ah na waxay soo dhammeeyeen ee, asana diraasiya aluula ayay soo dhammeeyeen munaasabadda marka maanta aanu taagannahay afartaas qiibood ayay isugu jirtaa kama marnin odayaasha dhaqanka oo bogaadiyey dadaalka waxbarasho ee mu'asasada almanaar waxaan kaloo mahadcelinayaa ardada soo qalinjebisay akhriska iyo qoraalka iyo xifdintaba idinkana ilaahay ha idin barakeeyo dadaalkii aad bixiseen waad dadaasheen alla subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waaladiina laa yaclamuun innamaa yatadakaru ulul albaab aayad kale ilaahay wuxuu ku leeyahay yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waaladiina uutuu lcilma darajaat mu'asasada almanaar ayaa horey u soo saartay arday wax ka bartay mu'asasada iyadoona maamulka mu'asasada uu sheegay inuu qabanayo arday cusub oo doonaya waxbarashada mu'asasada qaybaheeda kala duwan ugu dambayntii taa'ib muddo ku dhow toban sano ka tirsanaa maamulka ridada koonfur galbeed ayaa saacadihii lasoo dhaafay lagu soo bandhigay degmada buulufulay ee wilaayada islaamiga baay xasan cabdiraxmaan abu xasan ayaa si ambaqaadaya guduudow cabdi cusmaan waa taa'ib konton iyo shan sano jir ah muddo sagaal sano ahna ka tirsanaa maleeshiyaadka maamulka ee shahaadaladirhka ah ee isku magacaabay koonfur galbeed ee ku sugan degmada qoryooley ee wilaayada shabeellada hoose maamulka wilaayada islaamiga ee baay ayaa saacadihii lasoo dhaafay soo dhoweeyey toobadkeenkan markii uu soo gaaray degmada buulafullaay markii toobada loo qabtay kadib ayaa wareysi gaar ah uu siiyey idaacadda islaamiga andalus guduudu cabdi waxa uu kaga hadlay qaabkii oo ugu biiray cadowga muddadii uu ka tirsanaa iyo waxyaabihii uu ku soo arkay isagoona ugu dambeyn baaq toobadkeenna u diray maleeshiyaadka uu safkooda ka soo baxay ee cadowga allaah gudow cabdi cismaan
guudo cabdismaan ah,
ciidankee aad ka tirsaneed ciidanka da- joogo degmada degmada qoryooli maya maya maya ma wanaagsano dad mooriyaan iyo islaamka ilaamada muslimka dhacayo rafaad adduunyo ad dad aadee ma ah ilaahay muslimka ka qabto Ay, dhibaatada ay dadka shacabka u geysteen maxaa ka mid ah oo aad aad goobjoog u ahayd waxaa kamid ah baabuurtii baa- baa magaalada soo galaaye toban meelood isbaar lagu qaataa Ay, toban magaalada dhexdeeda magaala dhexdeed Ay, ko geeska ugu soo qaadanaa ay, waa soo gudbaa kan kala dhexda isteega waa ka qaadanaa koona gudah ay, dhibkaasaa shaabku haya dhibkaas dhibkaasaa wax ay dil geysteen ma jiraan dil waa jiraa le marmar amal waa ayaga xabad isku ridaayeen dad shacabka ku dhexeey ayaga dhexdooda ayaga dhexdooda Ay, magaala dhexdeed haddii dagaal ka dheer shacabka ridmeen dhibkaas ma la sheegaayo ala kulli haal ana hadda ilaahay igu waafajiyey anaga anaga waa fikiri qodob of- of weynaan ahay ah, in eh, gaaladas aan kusoo dhex baxo ah, oo islaamka aan aan kusoo biiro ay.
aan go-aan kasoo qaatay alxamdulilah si wanaag si aad wanaagsan liigu soo dhaweeyey Haye.
si aad aad eena liigu soo dhaweeyey jazakallah waxa uu baaqayaa dadka walaalihiin dhibkaas inay kasoo baxaan ay islaamiyiinta ay soo dhiibaan ay rafaadkaas dhibkaas aqarbeelkaas inay kasoo baxaan aan u fara fariistaas ujeedana taa'ibkan lagu soo bandhigay xarunta maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay ee degmada buulafulay ayaa imaanaya xilli dhowaan maamulka wilaayada islaamiga ee baay duleedka degmada qansax dheere uu kusoo bandhigay laba askari oo taa'ibiinna kuwaasoo horey ooga tirsanaa maleeshiyaadka maamulka ee shahaadladirka ah ee isku magacaabay koonfur galbeed walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilgan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu